nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanhayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista oo doonayo in qof weliba uu fahmo uuna raaco jidka xaqnimada uu isaga nafaraya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada oo ka hadlayo sheekooyinka nebiyada uu muuse qoray ee sida ay u qoran tahay bugga towraadka nabadgelyo korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanhayaan waxaan idinku salaamayaa magaca eebbe oo doonayo in qof weliba uu fahmo jidka xaqnimada uuna raaco jidkaasi oo isagu u bilaabay waxaynu ku faraxsannahay maanta in aan dib ugu soo noqonno barnaamijkeenna jidka xaqnimada barnaamijka aan soo dhaafnay waxaan ka barannay labadii wiil ee aadan iyo xaawe ay dhaleen xaabiil iyo qaabiil waxaan aragnay sida ay u soo bandhigeen qurbaankooda si ay alle uga cabsadaan xaabiil ilaah buu aaminsanaa wuxuu keenay lax laakiin qaabiil wuxuu isku dayey in uu ilaahay xooggiisa ula xidhiidho waa sida ay ugu qoran tahay taariikhda buugga towraadka ilaaha wuu aqbalay qurbaankii xaabiil laakiin wuu diiday qurbaankii qaabiil laakiin qaabiil wuxuu u cadhoodhay walaalkiis islamarkaasina wuu dilay maanta waxaynu usii guudageli doonnaa towraadka nebi muuse aadan markuu seed dhalay kadib wuxuu noolaa siddeed boqol oo sano wiil iyo gebadh wuu dhalay farcankiis aadan iyo xaawa ilaahay wuxuu inoo soo bandhigay farcankii qaabiil iyo seed oo ahaa qaabiil wiilkii walaalkiisa ka yaraa seed wuxuu ahaa qof alle ka cabsi badan wuxuu doortay inuu ilaahay adeeco wuxuuna aaminsanaa ballankii ilaah sharaxaadda labaad ee wiilka aadan iyo xaawa waxay ahayd mid kala duwan waxay ahayd kuwa raacay ereyga ilaah iyo kuwa diiday ereyga ilaah ilaahay waa caadil wuu kala saaraa dadka xun iyo kuwa fiican oo raacay ereygiisa kii alla kii raaca ereyga ilaaha wuu liibaan doonaa laakiin kii alla kii diida ereyga ilaaha waxaa u sugnaatay khasaaro marka hore waxaan firin doonaa qoyskii qaabiil qaabiil wuxuu doortay naag qoyskiisa ka mid ah waxay dhaleen caruur maynan maamuusin ereyga ilaaha waxay ahaayeen dad khibrad iyo aqoon badan waxay ka dhiseen magaalo qalabo biro iyo alwaaxyo rabbi baa mahadle cutubka towraadka wuxuu leeyahay oo kalay sheekadii qaabiil iyo xaqdarrida ay sameeyeen farcankiisa wuxuu inoo sheegayaa oo kale qoysaska walaalkiisa cutubka wuxuuna leeyahay aadan wuxuu noolaa ugu yaraan sagaal boqol oo sana markaa kadib ayuu dhintay qarnigaasi dadku waxay gaadhi jireen da' aad u weyn marka kadib ayay dhiman jireen idiriis rumaysad baa kor loogu qaaday si uusan dhimasho u arag lamana helin maxaa yeela ilaah baa isagii qaaday waayo intaa ka hor loo qaadin ka hor ayaa markhaati loo furay inuu ilaaha ka farxiyey uuna dadka gaarsiiyey diinta wanaagsan sida nebiyada kale ay ahaayeen idriis wuxuu soo bandhigay awoodda ilaaha wuxuu shaaca ka qaaday in kuwa alleh kii ilaahay ku caasiya uu silci doono iyo kuwa dembidhaafka diidan bal dhegayso nebi idriis wuxuu yidhi idriis oo ahaa farcankii tobanaad oo aadan isna kuwanu wax ka sii sheegay isagoo leh bal eeg wuxuu yimid isagoo wata mu'miniinta aan tirada lahayn inuu xukun ku soo jeediyo kuwii iyo inuu kuwa aan cibaadada lahayn oo dhan ku caddeeyo shuqalladooda cibaado la'aanta ah oo ay cibaado la'aanta ku sameeyeen iyo waxyaalihii dadka oo dhan ay dembiilayaasha aan cibaadada lahaynu isaga ka sheegeen nuux wuxuu ahaa nebi oo aad u aaminsanaa ilaaha laakiin idriis ayaa aad u jeclaa rabbiga nuux wuxuu ahaa nebi uu ilaahay soo diray idriis wuxuu ahaa nebi oo alle ku xidha mar weliba nuux nebi nuux iyo nebi idriis taariikhahooda aad bay iskugu dhadhowaayeen laakiin nuuxa marka hore wuxuu isku dayey inuu badbaadiyo qoomkiisa isagoo doonayo inuu ilaahay xasuusiyo idriis mar weliba rabbiga ayuu ku xidhnaa isjiraaba in aad iimaanka ku jirtaan iyo in kale oo bal istijaabiya oo miyaydan is ogeyn in ilaahay uu meel weliba joogo haddaynan ahayn kuwa aan loo bogin oo rumaysad la'aantii ma suurtowdo in isaga rabbiga laga soo noqdo taasi aawadeed kan rabbiga soo diray oo nebi nuux ahaa waa inuu rumaysto inuu jiro oo uu yahay kan abaalguda kuwa ereyga ilaaha rumaystaan dhegaystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudan oo haddii aad qabto wax su'aalaha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly one at gmail com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly one at gmail dt com dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudan oo haddii aad qabtaan wax su'aal ah ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dt com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dt com
dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgabadii barnaamijkeenna jidka xaqnimada haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriiro imeilkayagu waa radio somaly one at gmail com mar labaad imeilkayagu waa radio somaly one at gmail com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo